Sagaal iyo tobanka Diseembar labada kuun iyo sagaal iyo tobanka, Golaha Guud ee Qaramada Midoobay wuxuu ansixiyay qiraar tirsigiisu yahay 74,245, kaasoo 4 Diseembar u asteeyay Maalinta Caalamiga ah ee Bangiyada, iyadoo la aqoonsanayo awoodda muhiimka ah ee bangiyada horumarinta ee dhinacyo badan leh, iyo bangiyada kale ee horumarinta caalamiga ah si ay u maalgeliyaan horumar waara iyo bixinta aqoonta iyo sidoo kale aqoonsiga doorka muhiimka ah ee nidaamyada bangiyada ee dawladaha xubnaha ka ah inay gacan ka geystaan horumarinta heerka nolosha. Bishii Sebteembar labada kuun iyo shan iyo tobankii, Golaha Guud wuxuu ansixiyay Qorshaha Guud Fogaantii Dadka Udub-dhexaadka u ah Yoolalka Horumarinta Joogtada ah ee Caalamiga ah iyo Isbeddelka, waxayna dib u xoojisay sidii ay uga go'an tahay inay si hagar la'aan ah uga shaqeeyaan sidii si buuxda loogu hirgelin lahaa yoolalka 2030-ka. Waxay aqoonsatay in la cirib tiro Cabdiraxmaan Xasan Cismaan iyo Maahir Axmed Cabdi waxay ka mid yihiin bulshada ku nool degmada Doble. Waxay noo sheegeen in bangiyada ay wax badan u qabtaan bulshada Soomaaliyeed, balse Doble aan u dhamaystirneyn adeegyada laga helo bangiyada kale ee ku yaalla dalkeena Soomaaliya.
Degmada Doble walahi maalinkaas waa maalin muhiim ah oo bangiyadu waxay ka mid yihiin waxyaabaha bulshadu maaragtay ugu muhiimsan ay wax ku qabsato laakiin anaga reer Doble haddaan nahay Doble waa degmo bulsho fara badan bay leedahay ummad fara badan baa ku nool oo ganacsata iyo wax walba leh marka ma laha bangiyadu ay ku yar yihiin wax bangi oo jira hadda waxaa jira Salaam Bangi Salaam Bangina saa uma bixiyaan qoladan Doble aqoona iyo dadka saa wax uma siiyaan oo waxoogaa waxay ku xiraan shuruudo ayna ku xidhin Kismaayo iyo Muqdisho markaad tagto anigu hadda waa reer Doble baan ahay waxaan ka soo furtay magaalada Muqdisho Doble laakiin shuruudaheeda adag ay akoonka ku bixinayaan baa aad u adag oo maaragtay ayna dadku shuruudaha buuxin karinba marka waxaan jeclaan lahayn in maaragtay bangiya laga furo Doble bangi ay yimaadaan bangiyada kale oo ka shaqeeya Kismaayo ee ka shaqeeya Muqdisho magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya inay laamo ka soo samaystaan oo ay yimaadaan Doble sababta hadda Doble hadda waa degmo waa magaalo aad weyn aad magaalooyinka waxaa ku jirta hadda ugu populationka badan ee ugu dadka badan bay ku jirtaa saa daraaddeed ma laha Salaam Bangi maahe anu hadda ma ogi qolo kale oo bangi ah oo ku taalla magaalada Doble waayo markay bangiyadu farabataan dee bulshada waxyaaba badan baa u sahlanaanayo qofkii bangigu doono buu isagu buu aadayaa hadday joogto dahabshiil oo amal oo kale oo iftin oo bangiyo badan ay yimaadaan macnaha waxa weeye faa'iido badan bay bulshada u yeelanaysaa qof walbana bangigu doonuu ka aaday hadda laakiin waa salaam salaamna waxa waxa weeye maba ku siinayaanba qof weyn oo ganacsata waaweyn oo la yaqaano un ma ahaane ganacsata yararka oo dhan saa uma siinayaan maxaan ku rahdaa akoon saa uma siinayaan anigu wada waaniga hadda kale waxaan kasoo furtay muqdisho marka waa soo dhawaa aad baan soo dhawaa lahaynay bangiga yimaadaan kale oo weynay baahantaa waa la soo dhaweyna waana soo dhaweynaynaa markaas eeganka bulsho ahaan marka dadkan dhoble ku dhaqanaya maalinta bangiga la xusaya ee afartan december waana soo dhaweynaynaa markaas dee waxay waxyaalaha weyn oo macquula noogu jiro danooyina markaas waana soo dhaweynaynaa marka si loo fiiriyo marka adduunka maalinta laga xusaya de waan soo dhaweynaynaa kaliya lama soo dhaweyn wallaahi baahiyo weyn baan u qabnaa marka saa daraaddeed waan shirkadan ka shaqeeya soomaaliya bangiyada waxaan ku dhiirigelina inay shirkiyo iyo xafiisyo badan ka furaan bangiyo badan ka furaan marka baahiyo badan baan u qabnaa maxaa ka mid a inta badan baahiyaha aad u qabtaa aan u qabno waxaa ka mid a marka akoono iyo dadka marka eega si dadka danyarta oo kale bangiyada waxbay diimiyeen markaas dee dad badan oo waxaa jira haddii ay fursadaha heli lahaayeen danyarta iyo sanay dayacadan ay ku jiraan ka bixi lahaayeen markaas baahiyahaasan u qabno waxay noocaasada ka mid a wallaahi duur ahaan haddii la dhaho waxyaala badan buu kaga dhex jira waxa uu ka mid yahay waxyaalaha adduunka ku kala socdo marka si loo fiiriyo ka mid yahay markaas waa waxaa adduunku waxay meel adag buu kaga jiraa bangi ahaan haddii loo fiiriyo